kulmeen dhinacyadii meesha ku dagaalamay marka qoladii dambe oo marka daba meesha tagto magaalada la wareegtay iyo magaasha kabaxa ma garata anagu ka bixi mayna ay dheheen oo meeshan anaga iyo annabi jawala waxa weeye ninka mu'minka waxaa la yidhahdaa laba goorgood lagama qaniino hadda ka hor ayaa saas oo kale ciidama lakala qaaday kuwa nagiina waa la qaaday xarbisan keenay kuwii kalena meeshii dadka ruubaada ayay joogeen dad badanaa leeday naagaa la dilay dad fara badanaa la laayay dadka biyaan dagaalamayna la dilay dhibaataa dhacday markhaatigii ka taa dawladdu dadka soomaaliyad oo meesha deganoo kale oo markhaati ka ah waa loo caali waayey waddadii agooday dawladdii ku khasabtay lojistikadeeda inay marido awrig inay wareejiday jidkii ka go-ay jidkiyaa furnay boliiskii meesha ku xirnaayo subax ma gelaayeen aan ka soo bixin aan dhisaqeeye calanka soomaaliya ka mudnay cidna kuma goomaadeen ganacsiga furtaa la yidhi qayb qabiil cid loo dili maaha la yidhi guri annagiiyaan joognaa mana baxayna hala heshiiyo goosha la filiya dhehen marka waxaa leeyahay wasirka kalsoomin arrintan arrintan waxaa weeye arrinta ra-iisul wasaare wato weeye isagaa ku ceebaysan isagaa mataqaanaa in dawladda inagu dumiyo doonaya waxyaabaha uu ka wado meesha stateaba saddex gobol rabaa inuu meesha ka fuliyo run ahaantii marka dangu inuu ka leeyahay kismaayo isku soo galay gadow isku galay ka aqbali mayno cid aan lagahayno iyo cid aan dilayno iyo cid aan dilina ma jirto dadkaa markhaati ah waxaan leeyahay wasiir arrintaanu midna kalay leedahay waa wax kaloo weyn waxaan leeyahay dadka soomaaliyada meel kawaa degan dowladda madaxa loo firiyo qorigiisa asagoo bidixda ku hayso midigta oo kula heshiiyo walaalkiisa markii laisma aamini karo dhibaataa dhacday markhaatiya ka tihiin